inaan shantii cutub aanu oo naloo soo gudbiye laga soo shaqeeyey inaan dib u eegno markaan eegnana dhowrkaa maalmood oo insha allah ay soo socda inaan ku dhammayno kadibna la ansixiyo markaas guddigu ansixiyana inaanu la wadaagno oo u gudbinno bulshada soomaaliyeed iyo maamulada kala duwanoo dowlad goboleedyada kala duwanoo dalka inaanu la tashigeedii u gudbinno si markii la tashigaas kadib ee dib u eegid lagu sameeyo ayadana oo guddiga madaxa bannaan iyo guddigan iyo kulli ay arkaan guddiyada ku shaqadali markaas loo gudbin doono maaragtay baarlamaanka federaalka soomaaliya si ay uga doodaan una ansixiyaan sharcinimadiisa